qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka socda dib u dhis kobac dhaqaale tacliin shaqa abuur iskutashi bulsho iyo kasoo kabashada burburkii dowlad la-aanta muddada lagu soo jiray qaar ka mid a hay-adaha samafalka iyo saaxiibada soomaaliya ayaa bilaabay dib u dhiska goobo da-yarta looga mashquuliyo khataraha ay u nugul yihiin waxaa kale ay meeshan kaga mashquuli karaan ama dhallinyarada ay maskaxdooda kaga mashquuli karaan in loo adeegsado ururada kala duwan xagga qabiil iyo xag kaleba waxaa kaloo dhallinyarada aan aaminsanahay inay kaga mashquuli karaan boqolkiiba boqol in ay iska dhadhacsiiyaan inuu yahay tahriibka wax fiican waxaan aaminsanahay dhallinyarada meeshan haddii loo qalabeeyo oo loo dhiso in waxyaabo badan ay muhiim ooga tahay oo aan aaminsanahay inayn ku mashquuli doonin magaalada dhooble ayaa hadda waxaa ka socda dhismaha garoon lagu ciyaaro iyo xafiisyo dhallinyarada deegaanka ay ka heli karaan dhaqaale iyo goob ay ku nastaan u aragna annaga haddaanahay haweenka dumarka dhooble haddaan nahay oo hooyooyinkai aan nahay waxaan aga arkahaynaa wax faa'iido badan oo dhallinyaradii soo gashay iyo dadweynihii soo gala inay tahay doobley markan hadda mashruuc faa'iido leh aan ka soo hadlo waad la socotaan magaaladan waa lix iyo toban kilomitir oo isku weera dadka degan lix iyo toban kun oo kilomitir oo isku weerana waad garan kartaan cadadda uu leeyahay ma ayna lahayn garoon risma mayna lahayn waa garoonkii koowaad ee heer caalami u samaysan oo aannu helno inkastoo uu yahay sallax haddana dee sallaxa waxaa ka faa'iidaysanhaya dhallinyaro badan faa'iidada ilaahay waxaa ka mid a kow dhallinyaradii way isku baran hayaan garoonku wuxuu leeyahay isdhexkal bulshu keenaa isbarashu keenaa wuxuu keenaa dhallinyaradii ka soo baxay dugsiyada sare ee aan shaqada haysanin ee derbiyada fadhiyey ee tafakura hayey ee ama ururada iyo dagaalada galahayey ama tahriiba hayey ama intay isla hadlaan maskaxdu jiiraynaysay markay helaan meela ku jibcsadaan iyagoo timam ah mooraal bay keenaysaa haddaba dhallinyaradu maxay kaga badbaadi karaan goobahan iyo kuwa la midka ah waxaan looga faa'iidaysan karaa ilmaha meelaha kale loo dawaafinayo inay micnaha ku dheelaan oo meesha ay waxooda ay ku dhigtaan oo loo qalabeeyo oo qalabo iyo adduun loo keeno dhallinyarada kumiitara loo keeno ay ka faa'iidaysan karaan walbay noqon kartaa dhallinyarada waa la adeegsani karaa wax walbaa loo adeegsani karaa sida kufsiga oo kale maxay ahayd meelo kale ku mashquuli karaan maxay ahayd waxyaalo kale loo soo dhiibi karaa dhib kale samayni lahaayeen hadda laakiin waa mashquulan dhallinyaradii waxay ku mashquulan elaboor iyo meel ay ku ciyaaraan heleen ama way tahriibi lahaayeen tahriib oo kale geli lahaayeen maasha allah hadda aan ku faraxsannahay kubad ay ku ciyaaraan meel mashruucan aragtideeda iyo fikirkeeda aan qabo oo horumar u soo hoyatay dhalinta reer doobley iyo kuwa isboortiskaba marka aad baa u soo dhoweynayaa awalan magaalada garoon weyn oo space inkastoo usoo lahayn magaalada laakiin kan hadda way ku madadaali karaan waayo waxyaalo fara badan ayay kaga hortegaysaa waayo dhallinyarada waa laba shay waa loo adeegsan karaa nabadana waa loo adeegsan karaa dagaaladana waa loo adeegsan karaa dowladda norway oo kaashanaysa dowlad goboleedka jubbaland ayaa xaruntan maalgelisay waxaana soo dhoweeyey dadka deegaanka bulshada ayaa loogu baaqay inay xafidaan goobaha danta guud maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista